wasiirka wasaaradda caafimaadka somalilan oo ay weheliyaan maamulka gobolka iyo kan degmada buuhoodle ayaa shir jaraa-id oo ay wadajir ugu qabteen magaalada buuhoodle kaga hadlay arrimaha nabadgelya ee gobolka buuhoodle ugu horreyn wasiirka wasaaradda caafimaadka doctor saleebaan ciise axmed xagle toosiye ayaa ugu baaqay dhammaan bulshada reer buuhoodle inay ilaashadaan nabadgelyadooda isagoo geesta kalena digniin u diray qaswada cali khaliif galaydh wasiir xagle toosiye hadalladiisii waxaa ka mid ahaa somalilan waxa weeye waxaa ka go-an halkan buuhoodle iyo deegaamada ku wareegsanba nabadgelyo iyo horumar inay ka dhacdo somalilan dadaal bay taa hore ugu gashay iminkana ugu jirtaa in nabadgelyada deegaamada la adkeeyo inaan colaad dambe halkan kasoo cusboonaan in horumarka deegaanka la xoojiyo in dadka walaalaha ee deegaanka ku dhaqan la mideeyo kalsoonidooda iyo isweheshigooda iyo isdhexmarkooda iyo wadadaaqoodana la adkeeyo ayaa ka go-an madaxweynuhuna amar ku bixiyey in laga shaqeeyo halkana aanu hadda u joognaa inaanu ka shaqeyno ninka la yidhaahdo cali khaliif mid baan odhanaya waxaan u arkaa nin dambiila oo maata doox sameeyey arrin maata dooxa intuu ku baaqay inuu maata doox dhigayo oo la hayo codkiisii iyo hadalkiisii uu ku baaqay maata dooxa isla mar ahaantana uu sameeyey maata doox laayay dad masaakiin oo xoolo dhaqataa waa nin dambiilaha oo gacan ku dhiglaa weeye maxkamad caalamiya iyo mid somaliland labadaba waa la tigsanaynaa ninkaa arrimahana lagaga hadhi maayo iminkana wuxuu ku baaqay dagaal horleh oo kale cali khaliif dee waa la yaqaanaa cali khaliif dagaal shidaadna ku dhaho wiil ilaahay abuurtay oo ka fulaysanay cali khaliif ma jiro ta uu u yeedhanaya hadday dhacdana fadal cabdaantiisa waa la garanaya marka anuu horta garama maayo de wuxuu ugu yeedhanayo wuxuu ugu yeedhanaya waxa weeye in dhibaata halkan ka dhacdo dad ku leedaan ku baaba-aan isna sidiisii uu gaari ku baxsado marka cali ou dagaal waxba ka tari mayside dadka dhibka ka daa oo aqoon baad leedahay dadka waxu faa-iideeyo dadka nabadiisa iyo horumarkiisa ka shaqeeya reer buuhodana waxaan leeyahay nabadgelyadu waa qaali colaadi waxay tahayna waynu soo maray nabadgelyadiina ayaan laydinka qasina ilaashada oo weliba ninaan colaada waxba idinka tarayn iyo nabadgelyadiina galaafanin soomaalida waxaa tirahdaa nin aan furi doonin yaanu kuu rarin war war cali khaliif iyo shaksiyaadka la midka ah ee beenta ku nool ee doonaya inay nabadiina qasaan ka digtoonaada annaga waxaa naga go-an haddaanu nahay somaliland nabad iyo horumar ogolaan mayno maatadooxna halkan laga sameeyo ogolaan mayno colaadina halkan laga abuuro waanu ku dadaalaynaa inaanu xal kasta oo aanu taa ku baajinayno oo hab nabadeeda sameyno haddiise ay nagu kalifto inaanu difaacno nabadda deegaanka hadday nagu kalifto inaanu la dagaalano kuwa colaadda horinaya waa wax noo furan balse waxaa naga go-an nabadgeliyo inaanu ku dabaalno dhib kasta iyo cid kasta oo isku dada inay qasto colaadda sidoo kale guddoomiyaha gobolka buuhoodle cabdirasaaq ismaaciil axmed iyo maayirka magaalada buuhoodle cismaan yuusuf maxamed ayaa si wada jira uga hadlay nabadgelyada guud ahaan gobolka buuhoodle iyagoo dhammaan bulshada reer buuhoodlena usoo jeediyey inay nabadgelyadooda ilaashadaan waa lagu digayaa mar labaad iyo mar saddexaad waa lagu digayaa haddii ay dadnimo ku jirto oo ehelnimo ku jirto oo ay islaamnimo ku jirto oo ayna wax kala garanayaa yihiin ma fiicna ninka ubadkiisii meel geystay inuu ubadkayga ku cayaaro hadday diinta wax ka yaqaanaan rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa yuuminu axadakum xataa yuxiba akhiihi maa yuxibu linafsih mid idinka idinka midi ima rumayn ilaa wax naftiisa ula jeclay nafti walkeen la jeclaado waxaan leeyahay sidaad ubadkiina iyo xaasaskiina aada dhibta ula necebtihiin kuwa iyaga deegaanka noo jooga ee nabadgelyada ku daaqaya dhibta haddaad dad islaama tihin hor dhibcaada oo looga daaya waan idinka digayaa haddaad ka digi wey haddaad hawsha aad ku jirtaan kala dhex wadaan farahana tallaabo tii mudan baad ka qaadaya nin walba gurigaagii qabo lagula diili maayo waxna lagugu samayn maayo waxaa order lagugu siinaya nin walba inaad gurigaagii tagto meelaad ku noqotaana ma jirto nin walba gurigaagii tag ka halkan la dhex fadhiya in qarax ka dhacowna dee dadkii ku ogaa wasalaamu calaykum waraxmat